waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
namibiya ayaa xustay dadkii ku dhintay xasuuqii jarmalku ka geystay dalkooda iyadoo siyaasiyiinta iyo bulshooyinka xasuuqu saameeyey ay ku dhawaaqeen baaq cusub oo ay ku doonayaan magdhow in laga siiyo xasuuqaasi dhacdo lagu tilmaamay inay ahayd xasuuqii ugu horreeyey qarniga labaatanaad ayay askarta jarmalku ku laayeen lixdan iyo shan kun oo qof oo ka tirsanaa dadka reer overherero iyo toban kun oo bulshada naama ah intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo afartii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sideedii namibiya oo ah dal ku yaala koonfur galbeedka afrika ayaa xusay sida ay isaga caabiyeen xasuuqii gumaysigu u geystay qarnigii labaatanaad ayay cilmi baarayaal badan u yaqaanaan qarnigii xasuuqa maadaama dilwadareedyo ay dowlado ka dambeeyeen lagu laayay dad rayid ah dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka taasoo dhalisay aasaaska xeerka xasuuqa oo la aasaasay laakiin mid ka mid a xasuuqyadaas ayaan aad loo aqoon oo waxaa qariyey dembiyaday waaweyn oo ay ku jireen holokoostigii oo ahaa xasuuqii yuhuudda lagula kacay dagaalkii labaad iyo kii ka dhacay ruwanda jermani ayaa hadda qirsan in askartoodu namibiya xasuuq ka geysteen intii u dhexaysay ilaa oo lagu beegsaday laba qabiil oo dadkii dalka degganaa ah oo kale ahaa qabiilka nama iyo qabiilka overherere oo sidoo kale loo yaqaano hererow tani waxay ahayd xasuuqii koowaad ee qarniga labaatanaad runtii waxay hordhac u ahayd holokoostigii oo ahaa xasuuqii yuhuudda lagu laayay dagaalkii labaad laakiin meelna laguma diiwaangelin dadkuna ma oga waxa dhacay si la mida sida ay u ogyihiin xasuuqyadii kale ee waaweynaa kaasi wuxuu ahaa hogaamiyaha garabka maamulka dhaqanka bulshada herero dor hos rirokow awoowayaashiis ayaa ka mid ahaa dadkii iska caabiyey xukunkii gumaysiga jarmalka dhulkii markaasi loo yaqaanay koonfur galbeed afrikadii jarmalka dor eyas mayros waa bare sare oo culunta colaadda iyo nabadda ka dhiga jaamacadda sydney wuxuu s b s u sheegay in askarta jarmalku ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sideedii ay ujeeddo cad lahaayeen xasuuqii bulshooyinka herero iyo nama waxaa inta badan lagu tilmaamaa xasuuqii jarmalka ee la iska iloobay ku dhowaad siddeetan boqolkiiba qabiilka herero iyo ku dhowaad konton boqolkiiba qabiilka nama waa la dilay ama waa la laayey waa la xasuuqay waa la addoonsaday ama waxaa lagu laayey shaqo khasaba oo ay ka shaqaynayeen ilaa ay naftooda ku waayaan tani waxay ahayd aargoosi abaabulan oo looga aargoosanayo bulshooyinkaasi inay ka hor yimaadeen gumaystihii tii warbixin qaramada midoobey ka soo baxday oo uu qoray nin la yidhaahdo witiker ayaa ku tilmaamay dilalkaasi inay ahaayeen iskuday lagu doonaya gebi ahaanba in lagu tirtiro qabiiladaasi veronica george oo ah ardayad naamibiyaana oo barata culunta siyaasadda ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in dalku xasuusto dembiyadaasi laga galay aad ayay muhiim u tahay inaan maalintaas xusno oo la xasuusto dadkii noloshooda ku waayey xasuuqaasi aad baan dowladda uga mahad celinayaa inay u aqoonsatay maalintaasi inay tahay maalin fasaxa oo dalkao dhan aan laga shaqaynayn dowladda namibiya ayaa u dooratay labaatan iyo sideedda mey inay noqoto maalinta xuska la xuso xasuuqaasi maadaama maalintaas ay ku aadanayd maalintii gumaystihii jarmalka uu xiray xeryihii dadka lagu hayn jiray oo lagu layn jiray jarmalka ayaa si rasmi ah xasuuqaasi u qiratay markii ugu horreysay dii markii wasiirka arrimaha dibadda ee hore hayiko maas uu oggolaaday mashaariic horumarineed oo qiimahoodu gaarayo laba bilyan oo dollar in la siinayo namibiya laakiin wuxuu ka gaabsaday in jarmalku magdhow bixiyo maanta waxaan si rasmiya ugu yeeraynaa ayuu yidhi dhacdooyinkaas waxa ay ahaayeen oo ah inay xasuuq ahaayeen waxaan sidaas daraaddeed qiraynaa mas-uuliyadda taariikheed ee naga saaran annagoo isticmaalayna mas-uuliyadda taariikheed iyo akhlaaqiyaddana waxaannu weydiisanaynaa namibiya iyo faracii dadkii la laayey cafis ayuu yidhi wasiirku maalintii koowaad ee xuska xasuuqa madaxweynaha namibiya netumbo nandi ayaa sheegtay in dalkeedu ay ka mahad celinayso qiridda jarmalku ay qiratay wixii dhacay waa in qalbigu noogu qaboobo ayay tidhi in jarmalku oggolaaday inuu raaligelin siiyo bulshooyinkii xasuuqu saameeyey iyo shacabweynaha guud ee namibiya waxaa dhici kartaa inaynaan isku afgaran tirada u dambaysay laakiin tani waxay qayb ka tahay wadahadal aan dowladda jarmalka kula jirnay wixii ka dambeeyey labadii kun iyo saddexiyo tobankii ayay tiri madaxweynuhu saraakiisha namibiya iyo wakiillo ka tirsan labadii beelood ee la xasuuqay ee ova herero iyo nama ayaa iyagu sheegay in raaligelinta iyo qirashada rasmiga aysan ku filayn inkastoo dowladda jarmalku ay boqol iyo soddon iyo shan bilyan oo dollar oo magdhow ah ka siisay dadka yuhuudda xasuuqii holocostiga iyo weliba dowladda israa'iil intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii ilaa labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxayse ka dhaga adeegtay inay magdhow kaasoo kala ah siiso dadka reer namibiya doctor mayruus ayaa sheegay in dalalkii gumaystayaasha ee hore ay ka walaacsan yihiin in magdhowgu uu irido kale ku furo oo dalal kale iyo bulshooyin kale iyaguna ay magdhow dalbadaan waxay u oggol yihiin hal dhibic hal bilyan oo lacagta euro ah laakiin waxay diidan yihiin inay ku sheegaan magdhow marka waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyad siyaasadeed iyo mid qalbi oo aan ahayn mid sharciyeed waxay ka cabsi qabaan in dalalkii hore ee ay gumaysan jireen ay iyaguna dacwooyin ku furaan cabsi weyn ayaa haysa dalalkii gumaystayaasha ahaa in haddii ay aqbalaan erayada magdhow in dacwooyin cusub lagu furo madaxweynaha namibiya nandi ayaa sheegtay in dowladdeedu sii wadayso in cadaalad iyo magdhow loo helo shacabkeeda iyo dalkeeda cadaalad ay helaan dadka afrikaanka ah iyo kuwa afrika ka soo jeeda oo magdhow la siiyo taas ayaa ah midda ay ka wada hadlayaan labada dowladood namibiya iyo jarmalka waxaanan rabnaa in labada dowladood ay soo dhammaystiraan wadahadallada xasuuqa raaligelinta iyo magdhowga ayay tiri
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali